halkani waa washington laantaaf soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhegaysataan mawjadaha gaagaban ee koob iyo soddonka shan iyo labaatanka iyo sagaal iyo tobanka mitrband hirarka efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somaly com
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa subaxnimo axada bisha maarjna waa toddobiyo labaatan sanadka labada kun iyo lix iyo tobanka idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socotiinaya xuseen barre aadan iyo anigu ah sahre ciidla nuur
maanta waxaa la filayaa inay shir isugu yimaadaan magaalada riyaad abaanduulayaasha ciidamada culafada waddamada islaamka ee dhowaan la yagleelay ujeeddadan waxaa lagu sheegay isku xidhka dadaallada iyo weliba sidii looga doodi lahaa fulinta istaraatiijiyad militari mid fikir iyo mid dhaqaale
kaasi waxau ahaa maxamed cali biixi oo ah suxufi ku sugan magaalada riyaad halkaasi oo uu maanta ka furmayo shir ay isugu imanayaan abaanduulayaasha isbahaysiga ciidamada dalalka muslimka ah waraysi ayaannu idinka haynaa qodobada kale ee aad maqli doontaanna waxaa ka mid ah dab saaka waa berigii ka kacay hoteel ku yaalla magaalada hargeysa waxaa kalooad maqli doontaan dadweynaha ku nool degmada buurdhuubo oo soo dhoweeyey heshiiskii siyaasadeed ee maamulka jubbaland ee lagu saxeey kismaayo iyo qodobo kale marka horese waxaad kusoo dhowaataan warkii dunida
saraakiisha dalka ciraaq ayaa sheegay in bam ismiidaamin ah lagu qarxiyey goob afartan kilomitir koonfurta ka xigta magaalada baqdaad halkaasina ay soddon qof ku dhinteen siddeetan kalena ku dhaawacmeen saraakiishu waxay sheegeen in qofka isa soo miidaamiyey uu soo xidhay suunka waxyaabaha qarxaa lagu xidho ururka daacish ayaana sheegtay mas-uuliyadda weerarkaasi
ciidamada dowladda suuriya ayaa aada ugu dhowaaday deegaano ka mid a meelihii ay gacanta ku hayeen kooxda isis gaar ahaan magaalada tadmur ama balmira sabtidii shalay waxaana sidoo kale qabsadeen deegaano kale kooxda arrimaha xuquuqda dadka suuriya dusha kala socota ee fadhigooda uu yahay dalka britain ayaa sheegay in duqeyn xagga cirka ah iyo madaafiic culculus oo loo adeegsanayay dagaalkaasi kadib la arkayay dhismayaal burburay iyo qiiq ka kor u kacaya wararku waxa ay sheegayaan in duulaankaasi uu ahaa kii ugu cuslaa intii uu bilaabmay ololaha weerarada ah ee ay wada jirka u qaadayaan xoogaga dowladda suuriya iyo kuwa ruushka ee xulafada yihiin oo isugu jira dagaallo dhulka iyo cirkaba isugu jira
xogayaha gaashaandhigga ee dalka maraykanka ash karar ayaa sheegay in ciidamada maraykanku ay dileen cabdiraxmaan mustafa al quduli oo ururka islaamic state ugu magacaabnaa inuu yahay wasiirka maaliyadda sidoo kalena mas-uul ka ahaa ururkaasi waxyaabaha la xidhiidha dhinaca maaliyadda muu sheegin wasiirkaasi in ninkaasi oo magaciisa loo yaqaanay cabdiraxmaan mustafa islamarkaana ku magac dheeraa xaaji iimaan in lagu dilay syriya iyo ciraaq midka lagu dilay muu kala sheegin hase ahaatee alquduli ayaa la sheegay in uu xilligaasi abaabulayey dhaqaale uu ugu tabarucayey amaba gaadhsiinayay koox isku dayaysay inay weeraro ka geystaan wadamada reer galbeedka waxaanay wararku sheegayaan inuu abaabulayey weerar la mida kii ka dhacay toddobaadkan magaalada bruseles
subax wanaagsan dhegeystayaal meel kastoo joogtaan halkaad nagala socotaana waa laantaf soomaaliga idaacadda v o a goordhow warar ku saabsan soomaaliya ayaa idinku soo maqan balse marka hore riyaad saaka waxaa magaalada riyaad ee boqortooyada sacuudi arabiya ka furmaya shirkii ugu horreeyey ay yeeshaan abaanduulayaasha ciidamada isbahaysiga dalalka islaamka ah oo uu sacuudigu horkacayo shirkan ayaa kusoo beegmaya iyada oo shalay la xusay sanad guuradii koobaad ee kasoo wareegtay duqaymaha ay diyaaradaha xulifada sacuudigu la beegsanayaan xuutiyiinta dalka yemen iyo taageerayaasha madaxweynihii hore ee dalkaasi cali cabdalla saalax haddaba muxuu isbahaysigan cusub ka tari karaa xaaladda dunida islaamka maxayse soo kordhinayaan duqaymaha diyaaradaha dagaalka ee muddo sanad ah garaacayay xuutiyiinta yemen su-aalahaasi iyo kuwo kale ayaan waxaan hordhigay maxamed cali biixi oo ah suxufi ku nool magaalada riyaad
maanta waxaa la filayaa inay shir isugu yimaadaan magaalada riyaad abaanduulayaasha ciidamada xulafada waddamada islaamka ee dhowaan la yagleelay ujeeddadan waxaa lagu sheegay isku xidhka dadaalada iyo weliba sidii looga doodi lahaa fulinta istaraatiijiyad military mid fikir iyo mid dhaqaale waxaana looga gol leeyahay sida la sheegay ka hortaga argixisada shan iyo tobankii december sanadkii tega ayay ahayd markii afar iyo soddon dowladood oo wadamada islaamka ku midoobay ay samaysteen isbahaysi uu horkacay waddanka sacuudi toddoba iyo labaatankii bishii februaryna waxaa la sameeyey dhoolatus loogu magac daray hanqadh ama oncod oo lagu qabtay waddanka sacuudiga maxaa la filayaa markaa shirkan inuu ka soo baxo xuseen waxaa la saadaalinayaa shirkan wadamada wadamo badan baa dee horta ku jira oo islaama oo wadamada weliba soomaaliya ay kamid yihiin baa kamid a wadamo waaweyn oo iyaguna turkiga iyo wadamada caynkaa marka la eego ayaa kamid a sacuudiga ayaanad moodaa arrintan inuu dabada ka riixayo oo baryahan dambeba dee waxaa ka taagnaa xasarado badan baa ka taagnaa mandiqadan wadamada carabta marka waxaad moodaa in ay imika sacuudigu ay arkeen iminka inay u baahan yihiin isbahaysi ballaaran oo wadamada islaamka oo ay garab ka dhigtaan si ay uga dabaashaan xasaradaha soo food saareen mandiqadan gaar ahaan jasiiradda carabta marka waxaa la filayaa in uu dhex mari doono wadahadal ku saabsan un sidii laisu kaashan lahaa dhinaca militariga iyo amniga isbahaysigan sacuudigu horkacaya lagu dhawaaqay ma laga yaabaa in uu la dagaalamo kooxda daacish ama wadamada kale ee dhibaatooyin ka jiraan inay faragelin ku sameeyaan ee islaamka ah iyagu say sheegayaan marar badan ay ku dhawaaqeen wadamada sacuudiga horboodiya waxay sheegeen inay ujeedada loo abuurada ahayd markii horeba in ay la dagaalamaan kooxda daacish iyo kooxaha la halmaala laakiin marka aynu dhinaca waaqica ka eegno iminka waxaad moodaa inaanay suuragal ahayn waayo wadamadan isugu yimid wadamo saadee u buuran oo xoog military oo iminka ku muquuniyaan kooxdan daacish ee loo taaglayahay oo arkaysaba inay wadamadii ugu xooga weynaa usoo xaydxaydteen oo maraykan iyo wadamadii galbeedka oo xataa ruushku iminka uu ugu daran yahay haddana loo taaglayahay uma malaynayo markaad eegto qabta dhinaca waaqiciga marka laga eego in ayay wax weyn ka tari doonaan xataa hadday isku dayaan laakiin waxaad moodaa in ujeedada ugu weyn ee loo samaystay isbahaysigan xuseeno inay tahay in lagaga hortago kooxihii ka abuurmay waddanka yeman ee xuutiyiinta iyo cali cabdalla saalax oo la doonayay in aanay iyaguna waddankaas yamanta aanu marin meeshii ay mareen wadamada ciraaq iyo syria oo markii dambe u gacan galay waddanka iiraan shirkan wuxuu kusoo beegmayaa iyada oo shalay dalka yeman looga dabaaldegay sanad guuradii ugu horreysay ka soo wareegtay duqaymihii uu sacuudigu horkacayay iyo isbahaysiga uu hogaaminayo dhoolatus ballaaran oo ay sameeyeen taageerayaasha cali cabdalla saalax iyo xuutiyiintu waxay kusoo bandhigeen inay weli taagan yihiin oo ay iska celinayaan isbahaysigaasi ma u malaynaysaa shirkan inuu arrintaasi wax ka qaban doono
shirku horta waxaad moodaa dee istaraatiijiyad usii deganeed markoodii horeba oo ballan markii horeba iyagu dhigteen inay inay halkaa ka duulayaan laakiin tan cali cabdalla saalax haddii aan xuseen usoo noqdo cali cabdalla saalax iyo dadkan kale ee mudaharaadaya ee xuutiyiinta ka tirsan marka la eego marka laga yimaado markaynu dhinaca caqliga iyo suuragalnimada ka eegno waxaad moodaa iminka in aanay aanay qolada xuutiyiintu khasaare badan soo gaadhay run ahaantii oo ay siday sheegayaan weliba mas-uuliyiinta waddanka yeman ee dowladda madaxweynahan iminka hogaaminaya in ay iminka dhulkaba ay haystaan boqol kiiba siddeetan marka la eego ay ay la wareegaan ay ka qaateen xuutiyiinta iyo cali cabdalla saalax taasi waa waa mid ta kale labaad waxaa muuqata in ay soo dabceen oo marka baalxooftada siyaasadda laga eego way soo dabceen runtii oo meeshii hore ay ka taagnaayeen way way kasoo degeen iyo fagfagtii hore marka waxaa taana loo aalaynaya ribaaxo adag oo ku dhacday oo wadamada xulufada ee sacuudigu horboodiyey ee loo geystay iyo weliba ciidamada dowladdan cabdirabow ay u geysteen marka waxaad moodaa iminka inay soo dabceen oo ay arrintaa waa waa laga dareemaya waxaa kaloo iyana halkaa wax ku weyday oo oo ku hungowday ee xuseeno marka la eego qaabka loo xisaa xisaabtamo istaraatiijiyadda wadamada eeraan waxaad moodaa markii hore inay dooneysay in ay ka dhigato waddanka yeman ciraaq iyo syria oo saddexaysan waa halkaa ay dooneysay inay halkaa ay kasoo gasho iyo marka laga yimaado lubnaan marka waxaad moodaa taa eeraan lafteedu inay waxyaabay ku guulaysteen baa la odhan karaa wadamadan sacuudiga iyo xulufadan kale ee islaamka ee carabta in ay eeraan halkaa ay aanay wax weyn ka helin sida ay oo ay ugu guulaysatay marka loo eego wadamada syria iyo ciraaq marka waxyaabahaasa ugu waaweyn oo la odhan karaa way way way kasoo hoyeen laakiin hadda ma muuqato cali cabdalla saalax hadalkiisa marka la eego waxa uu leeyahay anigu weli dagaalba maanaan gelin waan dagaalami doonaa laakiin dhinaca waaqac markaynu ka eegno suuragal maaha waxaad moodaa iminka in loo itaal sheegtay laakiin taasi in ay iska tahay hadal aan macno badan ku fadhiyin waa tahay isbahaysigan islaamka ah ee sacuudigu horkacayo ee ciidamada faraha badan laiskugu ururinayo mustaqbalka wadamada carabta iyo islaamka muxuu ka bedeli karaa wallahi markaynu dib u eegno mandiqadan iyo mustaqbalkeeda guud ahaan markaad eegto mandiqadan bariga dhexe markaad eegto jasiiradda carabta markaad eegto waqooyiga africa ee inta ay carabtu ka degaan waxaad moodaa inay marayso xuseenow halkii ugu xumayd marka la eego taariikhda cusub waxaa jira wadamo badan oo guuldaraystay ama saarsaday marka la eego oo waddanka suuriya yeman libiya wadamadaas oo dhani dhibaato badan baa ka taagan waxaa kale oo jirta iyuna faragelin shisheeye oo aada u fara badan oo cid kastaaba ay soo faragelisay weliba wadamadaa faragelinayaan mid kastaba ajinda gooniya uu ka leeyahay marka waxaasu dhan markaad isu geygeyso waxaa kuusoo baxaya mustaqbal aan la saadaalin karin run ahaantii oo cabsi badan marka guud ahaan marka la eego mandiqada bahaysigan islaamku uma malaynayo waxbay wax weyn inay ka bedeli karaan waayo waynu aragnay dhowr sano ayay dagaaladu ka socdeen waana isba isbahaysi iminka un abuurmay awood badan oo iminka military oo ay kaga hortagaan ama wadamada kale xataa ay faragelinta ku hayaba ay ugu dhigmaan kama muuqato marka waxaad moodaa wallahi inaan la saadaalin karin xuseen mustaqbalka mandaqadan waxay ku dambeyn doonto waxaad moodaa iminka inay isku sii dhalaalayso
halkaasi aad naga dhegaysanaysaanna waa v o e washington gobolka gado qaybo ka mid ah ayaa waxaa ka dhacay shirar iyo banaanbaxyo la sheegay in lagu taageerayo heshiiskii kismaayo waxaana meelahaasi ka mida degmada buurdhuubo xuseen baraadan ayaa arrimahaasi ka wareystay guddoomiyaha degmada buurdhuubo xasan maxamed cali xasan yare
walahi heshiiskan waa heshiis muhiimadiisa ay weyn tahay oo taariikhi ah buurdhuubo iyo gado iyo keliyana ma ahane waa heshiis bulshaweynta reer jubbaland qiimo weyn ugu fadhiyo waxaana la dhihi karaa waa markii ugu horreysay oo uwaa cusub oo horumar iyo nolol iyo horusocod waxaa la dhihi karaa uu u bilowday marka qodobada aad ku taageerteen kuwa ugu muhiimsan way fara badan yihiin qodob aan muhiim ahayna ma jiro ilaa afar iyo toban qodob baa kasoo baxday siyaasiyiinta jubbaland oo isugu jira kuwa hogaanka sare oo maamulka jubbaland hadda iyo siyaasiyiinta kale oo ka baxsan bokiska hadda shaqada hayo jubbaland labadaba xilkasnimo wanaagsan ay ka sameeyeen si wanaagsanna ay manaasil iyo isqancin ay u sameeyeen oo aada u heer sarreeya weeye afar iyo tobankooda qodob aad bay muhiim uda yihiin laakiin be kuwa aadka ugu sii priority-ga weyn waxaa ka mid a buurdhuuba oo ka mid ah degmooyinkii xilligii dawladda gacaanka siyaad barre oo wareegtooyinka ugu dambeeyay lagu magacaabay ayada iyo raaga ceele iyo xagar oo systemkii hadda u dambeeyo jubbaland state waxoogaa ay wax ka qaldameen in arrintaas lagu heshiiyey dib in loo soxo buurdhuubana ay hesho xaquuqdii ay xaqa u lahayd oo degmanimo ayadoo heshiis lagu yahay si ofishal ah qodobada aadka u muhiimkay ku jirtaa qodob aan dhaliilinayna ma jiro oo absurdii oo afar iyo tobanka qodob oo meesha kasoo baxday aad bay muhiimada ugu leeyihiin buurdhuubo waxay ka mid tahay degmooyinkii lagula dagaalamay ururka al-shabaab marka bal xaaladda degmadu imika waa sidee ilaahay baa ku mahadsan hadda waa amni boqolkiiba boqol gudaheeda iyo hareeraheeda dhadhow al-shabaab sagaalkii maarso laba kun toban iyo afartii ayay gacantooda ka baxday oo annaga aan ku wareegnay magaaladaas hadda iyo waktigaas inta u dhexaysa annagaa joognay dagaalla ay marar badan oo xiliyada aan nimid agaheeda a soo sameeyeen iyo waxwaa jirjireen laakiin amni buuxo oo ay dadweynaha iyo dadka maamulka iyo dawladda ka a meeshaba ku naalloon karaana hadda ka jiro ilaahay baa ku mahadsan aad baa arrintaas ugu adeegnay shacabkana kaalin mugla oga qaateen dhinaca amniga waa noocaas dhinaca nolosha deegaanka bulshada dabaqada hoose nolosheeda masara aad bay u liidataa maxaa yeelay hadda wakti waxaa lagu jiraa abaar ah oo webigu iska qalalay dadweynaha bulshada reer buurdhuuba ama guud ahaanba reegadana noloshooda waxay ku tiirsan tahay beerasho iyo dhaqashada xoolaha labadii soos ama labadii ilooda ayaga ay nolosha bulshada ku tiirsanayn xilligan abaarta dhibaataa ka jirta webiga oo kale wuu qalalay oo hadda waxba laguma beeran karo xoolaha noolna ayaga laftigooda hadda noolal u baahan iska daa in lagu noolaado
kaasi wuxuu ahaa xasan maxamed cali xasan yare guddoomiyaha degmada buurdhuubo xuseen baraadan ayuu khadka telefoonka ugu warramay
subax wanaagsan dhegeystayaal halkaad nagala socotaana waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a hal qof oo u dhashay dalka yemen ayaa ku dhaawacmay kadib markii uu goordhoweyd dab ka kacay dhismaha hotel lagu magacaabo hargeysa hotel oo ku yaala bartamaha magaalada hargeysa wararka ilaa hadda naga soo gaadhaya goobta ayaa sheegaya in dabkaasi uu ka kacay jikada cuntada lagu kariyo ee hoteelka wararka ayaa waxaa kaloo ay sheegayaan in hoteelkaasi oo uu mulkiyadiisa leeyahay ganacsada aadan baradho balse haatan ay mas-uul ka ahayeen ganacsato yamaniyiin ah oo hoteelka gacanta ku hayay haddaba sahraa ciidla nuur ayaa dhacdadaasi waxa ay ka wareysatay mahad axmed aadan oo ka mid ahaa dadkii goobjooga ahaa ee ku- goobtaasi ku sugnaa walaal sidaad og tahay mar dhaweyd abaaro saacad magaheyd afartii iyo labaatan mirir waktiga magaalada hargeysa ayaa waxaa dab xoog leh ka dhacay hoteelka hargeysa hotel oo ku yaala centerka magaalada hargeysa waxaan kamid ahay anigu ganacsatada suuqa waxeen oo suuqa centerka dabana yahay meeshu dabta suuqa la- ama sahraalinka hotelka qaraxa markuu dhacay ama dab ku qarxay ayaa hal mar waxaa la kacay dadkii meesha ka dhawaa iyo hoteeladii ku dhawaa iyo areas dadkii ganacsadayaasha dukaamadaha iyo shacabka oo fara badan oo suuqa centerka joogay maadaama xilligan qaado subax markii uu dhacay qaraxaasina waxaa loo qaatay in wax kala dhaceen balse mar dhanna la waayay inuu yahay dab muddo yar kooban waxaa la wargeliyay ciidanka dalbaliska magaalada hargeysa ciidanka gurmud badan bay soo sameeyeen way soo gurmeen meeshii waa lagu guulaystay alxamdulilah dabkii waa lagu guulaystay hadda alxamdulilah waan gartay marka een, cid wax ku noqotay ilaa hadda ama la ogyahay ee dabkaasi kacay kadib sida ciidanku sheegeen waa hoteelka kula dad badan ku jireen hoteelku waxa uu kalaysnaa qolyo yamaniin ah oo ah dadkan yamanta kasoo qaxay oo meesha hoteelka makaa iyagu gacanta ku hayay ayagaan u badnaa marka laga reebo dhowr qof oo soomaali ahaa sida ciidanku ay sheegeen ciidanku markii ay meesha dadka duruudeen waxay horta ku dadaaleen inay dadka soo badbaadiyaan intii badbaadin kareen way badbaadiyeen waxay sheegeen in- inuu hal qof tuula soo qabo yamani ah oo dhaawac yar uu soo gaadhay oo afar loo qaaday marka qofkaasi ee, dhaawacu soo gaadhay ee yamaniga ahaa markii dabku kacay kadib buu iska soo tuuray miyaa fooqa dabaqa labaad ay isku tuuray waxaana halkii ha- askari markaas oo ah ciidanka daldaliska oo markaas ka taagna fooqa ay ku dhacayba hal gacan ayuu wax ka noqo askarigu lahaa balse ciidanka marka dambe waxay u qaadeen ambalaas bay saareen waan gartay marka dadkii kale ee hoteelka hurday ma laga soo saaray bise weli qaar baa gudaha ku jira xilligan aad ila hadlayso maya waa laga diray waa hal qof kuma hadhin ciidanku way way ganeen qolqol buu galeen qololkii waa la tiriyey qol kasta waa la gelaya waa ciidanka ayaa hoteelka xoogu galay waana lagu dadaalay alxamdulilah cid wax ku noqotay oo halka qof ee, soo tuuray maaha halka qof ay soo tuuray mooya inta kalada muddii kale waa la daadiyay alxamdulilah rabbil caalamiin ma la sheegay wax dabkan sababay sida ciidanku sheegeen waa dadku wuxuu ka kacay bay leeyihiin goob yar oo markaas waheed hoteelka waheed magarsa kitchen ama madbak goobtaas oo ku jiray dab dabkii ayaa furay maadaama xilli sadhe ahayd kitchenka wuxuu ku yaala hoteelka banaankiisa oo gudaha hoteelka ma ahayn banaanka hore ee kutub ahaa kitchenkii markaas markii dabka kacay dabka furay furay furay waayarada dabka ee kormara kula waarta magaalada hargeysa waxaa jira waayaro kormara magaalada oo aanu waayaradan dhulka la marinahayn kuwii oo dabka qabsaday qaraxa ugu weyn meesha ka dhacayna waxaa keel waxay waayaradaas meesha marayay kuwaas ayaana sabab ahaa inuu dadku fido balse dadku maadaama ay burdeen qaraxii baa lagu baraarugay qof kastaba intuu cararka ugu cararay balse dad waxaa jira kutala boliis ku xayrnaa waana meel ka baxaan kari waayeen balse ciidanka mar dambe ku guulaysteen inay ka saaraan siduu ka saar lahaynba waana ilaahay maadi waxaan kaloo arkayay maamo hooya oo iyadana askari umahadin qaysay oo kamid ah askarta magarta soo badbaadiyey En, sidan qiyaasayo mahadow ereyadaasi waa meel aad u saxmad badan ee ganacsi fara badan oo is- ho- ee aad maaragtay u tiro badanna wuu ku yaalaa marka kasakow hoteelkaa dabku qabsaday ee aad ii sheegtay in laydhaha hotel hargeysa e, ma gaadhay meelihii kale ee ganacsiyaasha yaryar iyo waaweynba ee ku hareereysnaa runtii waa saas sheegtay saaray meeshu waa goob ceeri ah oo ganacsi xitaa hoteelka hortiisa waxaa ah dukaamo oo magarata dukaamo yaryaro oo ah dukaamo yar bagaashayaasha loo yaqaano balse ilaahay qudradiisa hal qof waxna kumuu noqon hal dukaana waxma gaadhin hataa hoteeladii dhinacyada ka xigay iyo dukaamadii xariraha ka xigay hal shay waxma gaadhin ilaahay maxaa jiibi hoteelkii bal iiga waran dhismihii isaga burbur badani miyuu soo gaadhay mar hadduu dabkaasi kacay e, muuqaal ahaan maxaa dhaawacee kuu muuqdaad is leedahay ee dhismaha la xidhiidha dhismihii walaas hoteelku dib ahaanba walaa uu gutay shaada horabta dibiisa way nogaatay gudaha sida ma huba oo gudaha maan gelin maadaama weli oo magarasa bexlis badan ay jirto oo ciidanku yiraan lama geli karo balse hoteelka sida ka muuqda banaanka ana hortagna guud ahaanba horta shaada hore hoteelku gutay wixii hor yaala dhan ilaa boorarkii ilaa stikaradii ilaa gadaaradii ilaa shuubkii oo dhan way guteen imise dabaq buu ahaa hoteelku hoteelku waa saddex dabooqda saddex dabooq keliya weeyaan laba sare iyo mid hoose marka ee ganacsato reer yaman ah oo yaman ka yimi baa kiraystay iyagaa markaa dadka kasii kiraynayayo en, xilligan mas-uulka ahaa hoteelka soo ma ayagaa waa ka mas-uula ayagaa gacanta ku hayay hoteelka ayagu kaleysnaa kole cid walba hotel ku furnaa balse hadda waqti xaadirna sidaan arkaya dadka laga soo gurayay ayaga ayay badnaayeen dhowr qof filan soomaali ma badnayn balse ayagaa majority ku badnaa wala ayagaa u badnaa
mahad axmed aadan oo ah goobjooge khadka telefoonka ee magaalada hargeysa ugu rameeyey saare ciidlan warkaa kala socoteenna waa v o a
haatanna kusoo dhowaada xubintii ciyaaraha waxaa inoo soo diyaariyey maxamuud mascade oo haatan ku sugan magaalada colombos ee gobolka ohio
xaaladda haddii aan kaaga warramo eh, runtii waxaa ka dhisan gudaha dalka soomaaliya kooxo eh, kubadda koleyga oo gabdho iyo wiilal isugu jira waxaana ay ciyaaraan tartamo haatan waxaa socda tartankii horyaalka oo ay ka qaybgelayaan ilaa iyo dhowr iyo lix iyo toban kooxood oo wiilal ah Eh, runtii aad iyo aad buu u socdaa dadweyne aad u fara badan ayaa daawada oo ka qaybgala waxaan kala soconnaa shaashadaha iyo barta facebooka ayaan si aada ula soconnaa runtii ciyaaro wanaagsan ayaa ka socda gudaha dalka soomaaliya Eh, eh, waa gartay Eh, dabcan adigu waxaad degan tahay eh, waddanka maraykanka Eh, sidii hadda lagu magacaabay weli gudaha soomaaliya ma tagtay oo ma soo aragtay eh, ciyaartoyda gudaha soomaaliya jooga dalka dibaddiisase kulamo iyo safarrama ku tagtay aad ku raadinayso ciyaartoyda iyo siday wax noqonayaan Eh, runtii magacaabideedan dambe ma tegin laakiin sanad ka hor waa tegay dalka gudihiisa weliba eh, koriso oo macaliniminimo iyo mid ciyaartooynimo ayaan halkaasi runtii eh, tababar ayaan halkaasi kasoo bixiyey muddo saddex bilood ah runtii aad iyo aad baan runtii ugu rayaaqay waxaa jooga dhalinyaro runtii aad iyo aad u wanaagsan ku wanaagsan kubadda kolayga u baahan in waqti badan la geliyo Eh, taa markaan kasoo eh, saa idhaahdo eh, bannaanka iyagana waxaa jooga ciyaartoy runtii aad iyo aad u fiican ciyaartooyda qurba joogta eh, oo aan rajaynayna iyagana in xoog badan eh, juhdi badan inuu ku jiro oo aan dhihi karo iyagana ciyaartooy wanaagsan oo magaca qaranka soomaaliyeed matala ayaa iyagana jooga marka waxaan balaankeenu yahay waxay tahay inaan wada ururino kuwa gudaha iyo kuwa dibaddaba si hadda ka horba loo sameeyey oo marka ciyaaraha inagu soo foola ay ka qayb galaan haddii allah awoodi la raalli ka noqdo waxaad iga warantaa marka wax kulamo ciyaareeda oo dhowaan ee xulka qaranka ee soomaaliya ama tartamo uu ka qaybgalaya ma jiraan Eh, waa uu jiraa waana lasoo wargeliyey dhowaanahan toddobaadkii hore ayaa nalasoo wargeliyey Eh, ciyaarahaasi waxay u badan yihiin ciyaaraha jaamacadaha carabta Eh, waa ciyaaraha horyaalada carabta ayay qaarkood yihiin qaar waa ciyaarihii qaramada Eh, waxaana lagu kala qaban doonaa wadamo kala duwan oo jaamacatul carab ka mid ah Eh, ciyaaraha ayaa yihiin kuwa ugu horeeya oo aan isleenahay inaan u diyaar garowno oo aan ka qayb galno Eh, waa garta eh, gobolkan ohaya hadda joogta eh, ciyaartooy soomaali ah oo dhinaca kubadda koleyga ayaa iyaguna tartamada ka qaybgalay oo meel kala gedisan iskaga yimid Eh, wadankii kubadda koleyga ee dunidana eh, waan joognaa Eh, adiguna muddaad ku noolayd Eh, ciyaaryahan qaran oo eh, ciyaartan kubadda koleyga xariif ku ahna waad ahayd Eh, ma isleedahay rajo ciyaaryahano soomaaliyeed oo waxtar u leh qaranka soomaaliyeed maraykanka iyo kanada waa laga heli karaya Ah, mar labaad maxamuud waad mahadsan tahay Eh, imaatinkayga halkan ayaa runtii waxa ay sabab u ahaydba waa marka hore eh, inaan ka qaybgalo ciyaarahan mar walba sanad waa lagu qabta halkan uu nagu casuumo eh, bashiir geelle gudoomiyaha isboortiga ee gobolkan ohio Eh, socodkayga labaad waxa uu ku jihaysnaa inaan arko tartanka kubadda kolayga ee halkan ka socda iyo dhalinyarada iyo qaab ciyaareedkooda iyo taalantigooda inaan fiiriyo runtii aad iyo aad baan ugu helay Eh, laba gruub baa ciyaarayay gruub dhalinyaro da-doodu labaatanka ay hoseyso iyo gruub da-doodu ay labaatanka ka weyn tahay Eh, runtii aad iyo aad baan ugu helay ciyaarahoodii iyo qaab ciyaaroodkoodii iyo farsamadii ay soo wada madhigayeen Eh, waxaan rajaynayaa mustaqbalka in dhalinyaro wanaagsan inay ka soo bixi karaan oo runtii wax la qaybsan kara ciyaartooyda wadankan aan ugu nimid Eh, future fiican ayay leeyihin waa garta dad fara badan waxay isweydiin karaan sheeqow ee marka la leeyahay qarankii soomaaliyeed ee, ama kubaddi cagta ama kubaddi kolega midkay toaba hala dhiso oo ciyaartooydooda Ee, marar fara badan waxaa dad fara badan laga keenaa dhinaca qurbaha iyadoo kuwii kale ee gudaha soomaaliya joogay oo u dhabar adeegaya ciyaaruhuna ay weli ciyaarayaan Ee, dad fara badan waxay leeyihiin laba dhibo wuu dhici karaa isdiidmo ciyaartooyda dhexdeeda in isdiido oo ah ee, isma ciyaar naqaano waa mid dad kalena waxay leeyihiin sidoo kale waxaa laga yaabaa inay caqabad kala timaado oo ah in dhallinyaradii gudaha dalka soomaaliya ay u arkaan in laga xigsanayo kuwii dibadaha ka imaanayay macallinkii qaranka markaa tahay dhibaatooyinka noocaasa ee hadalhayntoodu ay jirto sidaa lagu xallin karaa Eh, runtii waxa kaliya oo lagu xalin kara waxay tahay eh, in la fiiriyo ciyaartooyga eh, qaabka awooddiisa horta heerka ay gaarsiisantay inuu yahay ciyaartooy u qalma inuu magaca national teamka maali kara oo ka qaybgeli karo laakiin fikirka iyo su-aasha aad weydiisay oo ah ciyaartooyda qurbaha iyo kuwa gudaha runtii waa la isfahamsiin karaa jasi waxay u baahan yihiin waxay tahay oo keliya in loo helo waqti f- dheer oo ay tababarka isla qaataan aldiisa markay ugu yartahay bil ama laba bilood marka taa hayaa horta hore muhiimadda eh, yacni ugu weyn ay tahay in la isfahamsiiyo laakiin waxaan rabaa inaan maxamuud ku caddeeyo Eh, aniga waxaan qorshahii igu jiro in aan opportunitiga gudaha iyo dibaddaba inay wada helaan sida aan ku wada hadalnay madaxda xiriirka soomaalida kubadda korea gudoomiye cadaani oo ciyaartooyda gudaha joogta iyo kuwa qurbaha in ay helaan opportunity labada dhinacaaba runtii arrintaas ayaa qorsheegu yahay waanan runtii arkay horena way u dhacday oo ma dhahayo dhallinyarada qurbajoogta ma qaybgelin markaan ka hadla dhinaca basketboolka gudahana waa ka qaybgaleen ciyaaraha dhallinyarada dibaddana waa ka qaybgaleen inkastoo xoogaha yaraa tara ahaan ay yareed kuwii gudaha ka ciyaaraya oo ilaa iyo saddex miya ciyaartoy ayaan filaya inay ka qaybgaleen sanadka hore ciyaarihii hore laakiin waxaan rajaynaynaa in aanan cidna aanan mataqaanaa isheega laga eexan doonin oo ciyaartooyga markaas wanaagsan oo markaa u qalma in magaca qaranka soomaaliyeed uu masiri doono haddii uu joogo gudaha iyo haddii uu dibadda joogo insha allah
kaasi wuxuu ahaa tababaraha xulka qaranka kubadda koleyga soomaaliya cabdiqaadir xaaji daahir shiikha wuxuu magaalada colombos ugu waramayey wariyahayaga maxamuud mascade
waa tahay dhegeystayaal gabagabadii idaacaddeenaan soo gaadhnay waxaan idinku macaslaaminayna codkii fanaanadda saar axmed jaamac iyo heeskii haatuf
codka fanaanada sahre axmed jaamac ayaana kusoo gabagabaynaynaa idaacaddii subaxnimo waa sahre ciidla nuur iyo xuseen barre aadan oo idinkaga tegaya sidaa iyo subax wanaagsan
This program has come to you from the Voice of America, Washington.